أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum raxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada warka subxannimo idaacadda andulus qodobadaan idiin hehnana waxaa ka mid ah dagaalo culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta ee kuwa cadowga allah ayaa ka dhacay deegaano ka tirsan wilaayada shabeellada hoose sarkaal ka tirsan murtadiinta ayaa weerarada galcad iyo cows weyne sabab uga dhigay fashilka iyo jabka kooxda ridada ee ka dhashay duulaanka ku qaaday wilaayaadka islaamiga beesha dabare oo ka mid ah beelaha dega wilaayada baay ayaa mujaahidiinta ku wareejisay boqolaal rag iyo sidoo kale boqolaal neef oo geel iyo ari isugu jira mid ka mid a siyaasiyiinta maamul goboleedka ashaara dirarka ee koonfur galbeed ayaa ku eedeeyey murtad lafta gareen hurinta dagaalbeeleedyo ka dhaca deegaanada uu ka arrimiyo maamulkaasi ciidanka xisbada al amru bilmacruuf nahyo can ilmunkar ayaa goob fagaareha ku gubay waxyaabo dhacay kadib howlgal ay ka fuliyeen suuqa degmada galhareeri ee wilaayada galgaduud iska horimaad u dhexeeya malishaad ka watirsan ridada ayaa ka dhacay magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa subax khamiisa taariikhuna ku beegan tahay sagaalabaatanka bisha dulqacda sanadka kun afar boqol afartan shan hijiri kusoo dhowaada warkaas oo faahfaahsan dagaalo culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta ee kuwa cadowga allah ayaa ka dhacay deegaano ka tirsan wilaayada shabeellada hoose ciidamo ka tirsan mujaahidiinta ka howlgala wilaayada shabeellada hoose ee xalay waxa ay dagaalo culus ku qaadeen saldhigyada murtadiinta ay ku leeyihiin degmooyinka awdheegle iyo janaale oo ka mid ah goobaha cadowga allahu duulaanka kaga sugan yahay wilaayadaasi dhawaqa arsaastii laisku adeegsanaya dagaalka ayaa si aad looga maqlayay deegaano dhaca dowladada degmooyinka janaale iyo sidoo kale awdheegle iyadoona cadowga allah lagu kadiyay weeraradaasi sarkaal ka tirsan murtadiinta ayaa weerarada galcad iyo cows weyne sabab uga dhigay fashilka iyo jabka kooxda ridada ee ka dhashay duulaanka ku qaaday wilaayaadka islaamiga faahfaahinta warkaasi waa kan walaalkeen nuur cali warsame abuusheyba
murtad cabdisalaam guuleed oo horey u soo noqday taliya ku-xigeenka hay-adda sirdoonka kooxda ridada ee nisa ayaa ka hadlay jabka murtadiinta ka soo gaaray xamladii ay ku soo qaadeen deegaanada lagu maamulo shareecada islaamka ee bartamaha soomaaliya murtadka waxa uu sheegay in laba jeer mujaahidiintu ay fashiliyeenoo gulufkaasi markii koowaadna ay ahayd degmada galcad kadibna marka kale lagu fashiliyey cosweyne maleeshaadka murtadiinta ayuu tilmaamay inay yihiin kuwo dayacan islamarkaana mar walba la xasuuqo saraakiisha hogaaminaysay xamladaas ayuu tilmaamay inay ahaayeen kuwo aan lahayn khibrad ciidan iyo mid dagaaltoona wuxuu sidoo kale murtadkani soo hadal qaaday sababta dowladda daaquudka imaaraadka carabta ay uga goosatay mishaaraadka maleeshiyaadka ridada inay tahay musuq maasuq ka dhex jira taliska guud ee ciidanka kooxda ridada murtad guuleed oo waraysi siinayay warbaahinta ayaa sidatan u hadlay wuxuu soo afjarmay bishii janawari labadii kun iyo labaiyo labaatankii markii la dilay ee ninka la dhihi jira xasan tuur xasan tuure ee magaalada galcada lagu dilay waxaa soo xirmay kacdoonkii xoogga badnaa iyo dardarti dib isu habayn ayaa la dowladda soomaaliya gashay mar labaad ayaa dib bateriyadii loo jaajgariyo dadkii loo kacdaa loo kacamiyey ayadana waxay soo xirantay oo kacdan kacdoonkaas u dhammaaday markii ciidamadii eritrea ka yimid iyo maaragtay dagaalkii caws weyne ay kusoo kusoo maaragtay dhibaatada weyn loo geystay xasan sheekh iyo dowladdiisii maanta waxaan joognaa laba sane kadib in al-shabaab ay weli ka taliyaan galmudug qaybo badan oo kamida dhulka ay ka joogeen inay maanta ka taliyaan shabeellada dhexe qaybo badan oo kamida maanta inay isku furteen webigan shabeelle inay ka gudbeen oy beledweyne ilaa buulo burto ilaa meesha la yidhaha mahadaay dhowr meeloodoo kamida ay buntadii ka gudbayaan ay gurmad gaarsiinayaan hadday noqoto saanad military iyo hadday noqoto ciidanba taasna waxaan le waxaa loo waxaa loo eedaynayaa habacsanaanta iyo qorshe la-aanta iyo iyo maaragtay runtii qaabdarrada dowladda xasan sheekh maxamuud iyo ciidamadii soomaaliya ku kala dhantaale waxa la dikoyaa ku jira dagaalada dikoy waxa waaye in meel maqarsaar mara lagu taago lagu yidhahdo meeshaas weerar kabacdi inaad markaad ku kadsoonto dabarjibina kugu timo ama meel ka sokeeya laga sabo hadalka murtadkani waxa uu ku soo beegmayaa xilli ay gebagaba marayso joogitaanka ciidamada kufaarta afrikaanta ee loogu yeero artemis iyadoo kooxdii riddada aanan hayn maleeshiyaadkii badiilka u noqon lahaa askarta kufaarta afrikaanta mahadsanid abushiiba beesha dabare oo ka mid ah beelaha degaa wilaayada baay ayaa mujaahidiinta ku wareejisay boqolaal rag iyo sidoo kale boqolaal neef oo geel iyo ari isugu jira sidoo ku faahfaahinaya warkaasi walaalkeen abuxasaan ujeedka munaasabadda ayaa ahayd wareejinta laba boqol oo neef oo geel ah saddex boqol oo neef oo ari ah iyo saddex boqol iyo siddeetan nin oo hubeysan kuwaas oo ku hubeysnaa hubka noocyadiisa kala duwan oo ay wareejisay beesha dabare oo ka mid a beelaha muslimiinta ee dega wilaayaadka islaamiga gaar ahaan wilaayada islaamiga ee baay waxaa sidoo kale jira siddeetan iyo laba ruux oo kale oo wilaayada ay ku wareejisay beesha kuwaas oo mucaskar ku maqan sida ay sheegeen mas-uuliyiinta wilaayada iyo odayaasha dhaqanka ee beesha dabare waxayna tirada guud ee ciidanka ay wareejisay beesha dabare gaarayaan afar boqol lixdan iyo laba ruux oo ka dhashay beesha goobta xafladdu ay ka dhaceysay oo aada loo qurxiyey waxaa laga dhisay howl aad u qurux badan aadna u qabow sidoo kale waxaa loo sameeyey qeybo kala duwan oo ay ka mid ahaayeen qeyb loogu talagalay haweenka qeyb loogu talagalay ragga qayb loogu talagalay martida kala duwan ee ka imaanaysa wilaayada iyo goobaha wilaayada ka baxsan iyo qayb kale oo gaar ah oo loogu talagalay ciidanka ay wareejisay beesha iyadoona sidoo kale goobta lagu wareejiyey raayada towxiidka ciidankan lasoo bandhigay waxaa loogu magacdaray ciise macalin xasan allaha ka aqbale oo u dhashay beesha dabare kana mid ahaa raggii ku shahaado qaatay dagaalka ka holcaya bariga afrika waxaa lagu soo bandhigay munaasabadda bandhigyo kala duwan oo ay ka mid ahaayeen nashiidooyin iyo gabayo lagu qaadayay afka dabaraha taasoo xamaasad u yeeshay munaasabadda akhiiyow jihaadkay sawaar badan sifad jihaad hooladkii alla jansalka hel allow ka aqbal walaalyaalkii shahiiday meeshii uu sow maareen allowna maras meeshii uu sow maareen allowna maras suldaanka guud ee beesha dabare suldaan aadan deerow xasan nuur ayaa goob fagaare ah ku wareejiyey geelan ay ugu talagaleen inay kaga qayb qaataan jihaadka waxaana uu ballan qaaday in muslimiinta aan dhankooda laga soo galaynin islamarkaana naf iyo maalba ay ku garab taagan yihiin mujaahidiinta ka dagaalamaya bariga afrika insha allah gaalayka isan arkaystaan مثل أقاضي باش دبر إن سلطان كي باش دبر أجي مجاكين أجي إيدن دير وحسن نور سلير أنت ما يسرون إيران إيران وما يسرون لما بقولوا حالات أو قالا وسرون لونك تلاقى لي إسلام كلا تاجر إن شاء الله إسلامك لأننا ومسألة قال إن شاء الله لأننا مسألة قاتنا هدي الله أقول هذا إن إسين قرب تيجين naf iyo maal hiil iyo hooy unu siin garab surugna waa ilaahay ballankaas nagaaga insha allahu ugu dambeyn waxaa munaasabada soo xiray waaliga wilaayada islaamiga ee baay sheekh xamse abu jacfar beesha dabare oo runtii kaalin muhim ah mugd leh oo aada u ballaaran oo qabaa'ilka walaayada ku nool bal walaayaadka ku nool insha allahu tacaala qabiil ugu horreeya aysan jirin tusaalena u noqon doonto ku tallaabsatay waxaan leeyahay jazaakum allahu khayran wa hanii'an lakum ilaahay subxaana wa tacaala abaalkiina ha badiyo miisaanka xasanaadka ha idin saaro anta dhammana ilaahay subxaana wa tacaala ha idin dhammaystaro qabaa'ilka kalena waxaan ku guubaabinayaan ugu baaqayaa wanaaggaa oo kaleeta inay muujiyaan oy qaataan oy dabaro ku daydaan allahu akbar mid ka mid a siyaasiyiinta maamul goboleedka ashaara darirka ee koonfur galbeed ee ku eedeeyey murtad lafta gareen hurinta dagaalbeeleedyo ka dhaca deegaanada uu ka arrimiyo maamulkaasi warbixinta warkaasi waxaa inoo hay walaalkeen cabdulqani maxamed xaniifa xaabsade waa wasiirid hore oo ka tirsaneed maamulka riddada ah ee isku magacaabay koonfur galbeed waxay dhowaan waraysi ay bixisay kaga hadashay dagaalada qaraar ee muddooyinkii dambe ka socdaa degmada bardaale waxay ka dhawaajisay in maamulka cabdicasiis lafta gareen uu yahay midka shidaya dagaalkan misna iska horkeenaya bulshada ku nool bardaale iyadoona sidoo kale ku dhaliishay in murtad lafta gareen uu ku fashilmay ka hortaga weerarada mujaahidiinta islamarkaana maamulkiisa uusan gaarsiin wax horumar ah oo la taaban karo wallaahi horta deegaanadaas dhibaatooyin badanaa ka socdo hadda saad og tahay dhammaan degmooyinka koonfur galbeed badankood dagaalo ahli ayaa ka socdo qoryooley ayuu ka socday diinsoorow ka socday daafeeduu ka socday hadda berdaalay ka taagan tahay maamulka koonfur galbeed waqtigiisa dhammaaday wuxuu ka shaqeynaya inuu iska horkeeno dadka deegaanka koonfur galbeed marka dhibaatooyinkaas ayaa soo noqnoqday muddadan hadda tan ugu dambeysa oo taagan waa tan ka taagan degmada berdaale marka maamulka wuxuu ku guuleysan waaya inuu la dagaalamo shabaab wuxuu ku guuleysan waaya inuu sugo amniga deegaamada wuxuu ku guuleysan waaya inuu wax horumara haba yaraatee uu sameeyo haweenaydan oo si hadlaysa ayaa sheegtay inaysan waxba ka jirin hadallada sheegaya in dagaalkii ugu dambeeyey ee ka dhacay bardaale uu u dhexeeyey ciidamada shabaabul mujaahidiin iyo kuwa ridada koonfur galbeed balse uu ahaa mid iyaga dhexdooda ah warkaas waxba kama jiro bardaale waxaa ku dagaalamay ciidamo macawiisleya shabaabna ma ahayn ciidanka koonfur galbeedaa kusoo duulay iyagoo damac ka- ka qabay in hub kudhis ku sameeyaan ciidamadaas iyagoo u arkaya in siyaasad ahaan ay badaal noqon karto meel ah, maamulka dad ka aragti duwan ay tagi karaan marka caburintii ay ka wadeen deegaamadii kale ay badaal la tageen iyagaa weerar ku qaada ciidankaas iyagana waa is- iyagana waa iska caabiyeen hadalka wasiiradan hore ee ka tirsanayd maamulka ridada koonfur galbeed ayaa imaanaya xilli xiisado siyaasadeed ay ka dhex aloolsan tahay madaxda iyo mucaaradka maamulkaasi taas oo saameysay maleeshiyaadkooda ku sugan deegaanada maamulkaasi mahadsaned cabdulqani ciidanka xisbada al-amar bilmacruuf wannahyo can ilmunkar ayaa goob fagaaraha ku gubay waxyaabo dhacay kadib howlgal ay ka fuliyeen suuqa degmada galhareeri ee wilaayada galgaduud warbixinta warkaasi waxaa inoo hay walaalkeen marwaan maxamed wuxuu yimid kadib howlgal ciidanka xisbada ee maamulka islaamiga ah ee degmada galahareeri ay wilaayada galguduud ka sameeyeen gudaha suuqa gaar ahaan meheradaha ganacsiga qaybahooda kala duwan iyo kuwa caafimaadka ah kadib markii uu soo ilaaday howlgalka baaritaanka oo ay ciidanka xisbada sameeyeen waxaa goob fagaaraha dab lagu qabadsiiyey waxyaabo dhacay oo isugu jiray raashin daawooyin iyo waxyaabo kale oo si weyn ay dadku u iibsanayeen goobta lagu gubayey waxyaabaha dhacay waxaa ku sugnaa mas-uuliyiinta maamulka iyo odayaal ka tirsan waxgaradka degmada haddaba waa kuwan qaar ka mid ah oo idaacadda u warramay islamarkaana soo dhoweeyey tallaabadaasi Ee, waxaan kor taagannahay ee, howlgal ay fuliyeen maamulka degmada gaar ahaan xisbada kaasoo ugu soo aruurinayo waxyaabaha dhaca sida raashinka iyo dawada iyo badeecooyinka noocyadooda kala duwan waa ku faraxsanna haddaan nahay nabadoonnada in lagu dadaalo bay-ada caafimaadkeeda Ee, maamulku sidaa isu xil saaray Ee, hadda waxaan arkaa oo horteyda yaalla alaabo laga soo aruuriyey degmada aan ku noolnahay ee ganacsatadooda kuwaasoo dhaydkooda uu dhacay waana la wada ogyahay mar haddii shayga dhaydkiisu uu dhaco noocuu ahaaba ha ahaado wuxuu keeni karaa caafimaad darro marka sidaan iyo si la mid ah ayay hore howlgalkan u jiri jiray waxaan arkaynaa maantay een, howlgal ka jira degmada galhareeri oo howlgalkaasoo loola jeedo xagga caafimaadka dadka iyo duunyada dawoodhinka raashinka oo noocyadiisu kala duwan yihiin ayu nuuc alaabtaasoo xagga ganacsatada la fiiriyey waxa la wixii dheydkoodu dhacay laga soo ururiyey ayadoon mar iyo laba aynaysan ahayn oo hadda ka hor isagoo intaa ka badan laga aruuriyey haddana xoogaa arrintu ay ka soo dhadhowaanayso annaguna haddaan nahay odayaasha waa soo dhoweynayna howshaas waxaana leenahay boqolkiiba siddeetan waa qabsoontay labaatanka kalena way dhammaan doonaan sidaan rajaynayno wayna ku mahadsan yihiin sidoo kale waxay la hadleen oo ay baaq u jeediyeen maamulka islaamiga ah ee degmada galhareeri iyagoo dhanka kale bulshada iyo ganacsatada ugu baaqay inay ka taxadaraan badqabka waxyaabaha ay iibinayaan ama ay soo iibsanayaan inay kuwaana qaataan noloshooda caafimaadkooda ku jira daawadii xoolaha hadday tahay hadday tahay midda dadka hadday tahay een, shay kastoo daruuriyahoo la cuno raashina inay arrintaas ka fajognaadaan ganacsatooda inay soo qaataan xoole dheydkoodu dheeryahay iibkoodana iska fududeeyaan intaysaan ku dhicin maamulka waxaan ugu baaqayaa meel kasta oo laga ganacsado oo maamulkaanu ka jiro oo degmadan hoos yimaad inay geeyaan arrintaas oo ay ka aruuriyaan oo laga suulsho dadkoodana lagu xiro xagga daryeelka caafimaad inay la xidhiidhaan in la helo bidqabka caafimaad in la helo lana helo inay ayagu si guudba ay isaga waardiyeeyaan waxyaabahanoo kale waxaa la gudboon inay ka foojignaadaan oysan mar kale ku soo laaban sidaanoo kale oo ay waardiyeeyaan waxyaabaha ay ka ganacsanayaan tayadooda gaar ahaan taariikhda iyo dhaydka inay waardiyeeyaan mashruucan ayaa yimid iyadoo maalmihii lasoo dhaafay sidaan oo kale degmooyinka xiindheere iyo caalbuur goob fagaaraha dab lagu qabadsiiyey waxyaabo dhacay oo gacanta lagu soo dhigay waana howlgallo ciidanka xisbada uu si isku mid ah kaga samaynaya degmooyinka iyo deegaanada bartamaha iyo koonfurta soomaaliya aad buu mahadsan walaalkeen marwaan ee kuwaasi ahaa iska horimaad u dhexeeya malishaad ka hotirsan riddada ayaa ka dhacay magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari warbixinta warkaasi waxaa inoo faahfaahinaya walaalkeen casaam carafaat wararka naga soo gaaraya magaalada boosaaso ayaa sheegaya in maleeshiyaad ka wada tirsan murtadiinta ay ku dagaalameen magaaladaas dagaalkan ayaa yimid kadib markii maleeshiyaad ka tirsan kuwa b s f ay isku dayeen in saldhigga magaalada boosaaso ay kala baxaan askari ayaga ka tirsan oo halkaasi ku xirnaa iyadana labada maleeshiya ay iswidaarsadeen risaas ilaa iyo saddex qof ayaa lasoo warinaya inay ku dhaawacmeen oo iskugu jira ciidanka dagaalamayay iyo dad shacab ah warkii subaxnimo idinkaga imanaya idaacaddan dulsonaga intaas assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu